wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ka wada shir lagu falaqeynayo hanaanka wada shaqeynka tiirarka qorshaha isbedelka qaran shirka ayaa diradda lagu saaraya qorshaha hanaanka isbedelka qaran iyadoo ay kasoo qayb galeen madaxda dowladda federaalk soomaaliya wakiilo ka socda dowlad goboleedyada dalka hayadaha caalamiga iyo qeybaha kala duwan ee bulshada rayidka shirka ayaa ujeedkiisu ahaa sidii loo dardargelin lahaa dib u habeynta hay-adaha dowladda korna loogu qaadi lahaa hufnaanta maamulka iyo sidii loo xaqiijin lahaa adeegyada dowladda ee waxtar kale ugu horeyn qaar ka mid a bulshadii kasoo qayb gasha shirka ayaa ka hadlay ahmiyadda shirka talooyin wax ka ool ah hanaankan oo shirkan tiirarka wada shaqaynta oo ah n t b-ga oo national transformation balanka ah oo sanadkii hore dowladda soomaaliyeed soo bandhigtay anagana aan qayb weyn ka ahayn ururada bulshoreedka talooyin badan aan ku birinay haddana halkan waxaan u joognaa inaan dhageysano waxyaabaha ay soo bandhigaayeen waxqabadkooda iyo waxaasi lixda bilood ee u dambeeyey activitieska ay qabteen iyo shaqooyinka ay qabteen iyo wax ay kusoo kordhiyeen wasaaradda howlaha guud waxay halkan kusoo bandhigtay haddiiba kobcinta dhaqaalaha laga hadlayo wadooyinka ayaa u ah ama kaabayaasha dhaqaalaha ayaa u ah sal u ah dibudhiska dekedaha jidadka iyo ayrboorada waa qaybta ugu muhiimsan ee kaabayaasha dhaqaalaha wasaaradda dibudhiskana laf dhabar ayay ka tahay dibudhiska dalka maadaama ayada mas-uul ka tahay waxaan kusoo bandhignay halkan saddex kun sideed boqol iyo saddex iyo labaatan kilomitr oo wasaaradda howlaha guud u ah hortibinta wadooyinka hortibinta u leh ee muddada shanta sano ah ee qorshuhu qaranku shaqaynayo la rabo wadooyinkii hore in la dayactiro dhanka kale agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xasan shire ayaa ka hadlay muhiimadda shirku uu leeyahay in qaybta dhaqaalaha ay tahay midda ugu muhiimsan kobaca dhaqaalaha uu aad dalkan ugu baahan yahay si markaasi loo abuuro dhaqaalo markaa koobi kara baahida dalka kan dhaqaalahaasoo ay ugu horeyso shaqaale abuur shaqo abuur iyo raasumaal abuur ama ama asad in micnaha dhaqaalihii dalka uu kor u kaco waxaa kaloo muhiim ah in la muujiyo doorka marka laga tago dowladda ay ku leeyihiin ganacsiyada goonida loo leeyahay ama private sectorka lix iyo labaatanka bilyan oo dollar ah oo la qiyaasay ee ku baxaya qorshaha isbedelka qaran dhaqangelintiisa shirkan ayaa socon doona muddo saddex maalin ah waxaana diradda lagu saari doonaa falaqaynta hanaanka wada shaqaynta tiirka qorshaha isbedelka qaran